Webiga Shabeelle ayaa fatahaado hor leh ka geystay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Fatahaaddan ayaa saameyn kala duwan ku reebtay qaar ka mid ah meelaha uu webigu ku fatahay. Ilaa iyo hadda lama soo warin khasaare nafeed oo ka dhashay, balse khasaare maaliyadeed oo baaxad leh ayuu geystay. Waxay baabi'isay fatahaadani beero, iyadoona ay ka dhalatay fatahaadahaasi cudurro kana dillaacday kaneeco. Fatahaaddan ayaa si gaar ah cagta marisay beerihii ku yaalay tuulo lagu magacaabo Rakhayla Cumar Guudle. Guddoomiyaha degmadaasi oo ka hadlay xaaladdan ayaa sheegay in wax gargaar ah uusan uga iman dowladda federaalk iyo maamulka la baxay Hirshabeelle.
tuulada rakhal cumar guudle ee fatahaad kasoo baxay buq bayaxaaw kasoo baxday tuulada rakhayl cumar guudle ku dheeshay dalageeda iyo beeraheeda tuulada rakhaylle waa iska xaalsan tahay meelay aada ma laha meelay ubaxsana ma laha horta beerihii oo dhan waa isku waxaysan waa isku waxeeyeen waa gooyeen marka qaneecaba tuulada dadka joogo ama ilmaha joogo ama camoolaha joogo ayaa laahoysabo malaariyo ifow wax dhan waa isku laysay marka dhibaatadaas xoog laha tuulada ka jirto waa dhibaataysannahay meelan ka baxno oon gobolka shabeellaha dhexe aan hadda nagu soo dhow toddoba kiilo toddoba kiilo iyo bar oo mitir ayaan iskugu jirnaay wax hadda gargaar oo noogu imaan wahaayna ma jira saman yahaan Dhowaan ay ahayd markii qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe oo sidaan oo kale fatahaad ugu geystay webiga.